إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحاaبه ومن تبعهم بإحsان إلى يوم الdين أmا bعd waxaan ku soo jirnay dersigii tafsiirka qur-aanka kariimka waa dersigiini boqol lixdan iyo afar oo nooga bilaabanaya aayadda koob iyo tobnaad ee min suuraة الxaj qaala اllahu tabaaraka wa tacaalى wa min الnaasi dadkii uu ka mid ahaaday man qof yacbud اllaha allah caabuda calaa xarfin gees xaala uu ku sugan yahay fa in asaabahu hadduu asibo khayrun wanaag itma'anna waa xasilaa bihi bilislaami islaamkuu ku xasilaa wa in asaabathu hadday asiibto fitnatun imtixaan inqalaba waa gadoomaa calaa wejhi jihadiisa xaala uu ku sugan yahay khasira addunyaa adduunyada waa khasaaray kaasu wal aakhirata aakhirana waa khasaaray daalika kaasuna huwa alkhusraanu waa khasaaro khasaaradaasoo almubiinu albayinu cad yadcuu wuxuu tuugaa min duuni illaahi alla ka sokay xaalu ahaaday maa shay laa yaduruhu aan dhibaynin oon wax ka dhibayn in lam yacbudhu hadduusan caabudin walaa yanfacuhu waxna aan taraynin in cabadahu hadduu caabudo daalika kaas huwa dalaalu waa baadi dalaalkaasu albaciidu fog yadcuu wuxuu tuugaa laman axad ayuu tuugaa daruhu dhibkiisu aqrabu uu ka dhow yahay min nafci waxtarkiisa labi'sa waxaa balaayo lahaaday almowlaa gargaare walabi'sa waxaa balaayo lahaaday alcashiiru mid qof la noolaada allah subxaana wa tacaalaa wuxuu nooga warramayaa sifaadda dadka munaafiqiinta amase adduunya doonka ah dad badanaa diinka markay islaamka gelayaan waxay u galaan adduunyada oo inay maslaxad adduun ka raadiyaan hadday maslaxadii helaan waa ku sugnaanayaan hadday maslaxadii waayaanna waxa weeyaan dibay u laabanayaan marka waa sifada munaafiqiinta oo waxa uu wax ku qiimeeyaa ay tahay iyo hamigiisoo dhan adduunyo bis adduunyo allah wuxuu ihi subxaana wa min annaasi dadkii uu ka mid ahaaday man qof yacbudullah allah caabudaa calaa xarfin gees xaaluu ku sugan yahay xarf waa daraf darafuu ku sugan yahay macnaha diinta islaamka isku wada dhiibi maa ma isku wada dhiibayo si toos ah ilaa waxa weeyaan sida xaqa waxay tahay inaad diinta wada gasho yaa ayuha aladiina aamanu dkhuluu fi silmi kaafa lama raba lukeenad inaad ku tahay islaamka ood gees ka taagan tahay marka islaamka darafuu ka taagan yahay daraf uu ka taagan yahay xoogaa macnaha daahirkiiuu ka islaamin toosna iskuma wada dhiibin geesuu ka jooga marka waxa wayan xarafku waa daraf fa in asaabahu qofkii hadduu asiibo khayrun khayr itma'anna waa xasilaa bihida waxa weeyaan laba meeloodaa loo celiyaa islaamnimada in loo celiyo macnaha laga fahmayo markaas waxa weeyaan itma'anna waa xasilaa bihi bilislaam islaamkuu ku xasila hadduu khayr helo markuu islaamkii galo caafimaad iyo nabadgelyo iyo risaaqad iyo caruur iyo waxa weeyaan hadduu nicam adduun helo waa ku xasila marna waxaa loo celinaa bihida khayrkana waa loo celi karaa markaas bacda sababiya laga dhiga waxay noqoneen fa in asaabahu qofkaas hadduu asiibo khayrun khayr idma'anna waa xasila bihi bisababi alkhayr khayrkaas uu helay sababtiis uu islaamkii ku xasila maadaama uu khayr helay cabdullahi ibni cabaas wuxuu yihi radia allahu tacaala canh waxaa dhici jirtay ninaa madiine imaana waxa weye markuu yimaado magaaladii madiine macnaha islaamkii uu imaanaho la soo degaa waa islaama xagga daahirka dii islaamtu wiil dhasho oo farasku darmaan dhalo oo waxa weeyaan ay xoogaa ficnaato xaaladdu wuxuu leeyahay hadaa diinun saalix wallaahi diin wanaagsan wey waa kaasa intaasuu ku qiimayna diin waxa weeyaan islaamtu dheli diido oo farasku wax fiican dheli diido wuxuu leeyahay hadaa diinu su wallaahi diintaan isaan usoo galnay shal qayr waxa noogu dambeeyey waagii aan sanamyadayada caabudayn marka miisaankiisana waa intaas miisaankiisu waa intaas riwaayad kale cabdullah bin cabas wuxuu yihi dada islaama magaalooyinkoodii u laabanayaan waa reer baadiya magaalooyin baadiya inta ka yimaadaane magaalada nabiga ugu imaanayan waa islaamayaan waa laabanayaan markay laabtaan hadday sanadaas barwaaqo noqoto caruur fiican u dhalato farduu si fiican u dhalaan waxay leeyihiin ina diinana haada la saalix wallaahi diintan diin wanaagsan wey halagu dhow ha lagu dhow haddii waxa weeyaan sanadaas abaar iyo colaad iyo dhib ay arkaanna waxay leeyihin maa fii diinina haadaa khayr wallaahi wax khayra inuusan diinkaanu lahayn sidaan u qabsannay diintan dhib lee laga bixi waayo marka miisaankoodu waa maxay waa roobka waa caruurta waa dhaqaalaha hadday waxa weeyaan markay qaataan ay barwaaqo adduun helaan diintaas waa diin sax hadday markay qaataan diintii islaamka ay dhibaato la kulmaan diin sax maaha miisaankaas waa noocaas idan marka miisaankaas miisaan saxa maaha waxa weeyaan dadkan diinkaanu inuu xaq yahay waxaanu iyo inuusan xaq ahayn laguma kala yaqaano abaarta iyo roobka colaada iyo nabadgelyada dhaqaalaha iyo fakriga ma lagu kala garto waxaa lagu gartaa wax lagu miisaamaa waa daliilka war kitaabkii alle soo dejiyey sunnadii alle soo dejiyey ma lagu toosan yahay haa waa diin sax ma laga leexday waa qalab waxa wax lagu miisaama waa daliilkaas amaa abaarta iyo colka iyo waaba imtixaanba waaba ballan ilaahayba aliflaamiim axasiba annaas an yutrakuu an yaquuluu aamana wahum laa yuftanuun waaba ballanba hadday dadku diin sheegtaan in la imtixaano cadow lagu imtixaano abaar lagu imtixaano faqri lagu imtixaano wixii asagu ilaahay uu doono inuu kugu imtixaano waaba ballanqaad ilaahay ballanqaadayba dadku markay diin sheegtaan in la imtixaano oo la kala shaandheeyo waxa weeyaan qofka kaadibka iyo qofka saadiqa ah marka idan miisaanku ma ahan abaarta iyo dhaqaalaha iyo caafimaadka iyo ma ahan waxa wax lagu miisaamaa waa daliilka daliilkaas wixii uu tusaa waa xaq wixii kalena waa baatil sidaas weeyaan marka ilaahay wuu ceebeeyey dadka markay islaamka soo galaan hadday ku dhibtoodaan dib uga laabto yidhahdo waa dhimbil dabo lama hay karo waa col iyo balaayo dadkay xoogaa dhaqaala ka helaanna ammaanaan oo miisaankoodu waxay tusaydaa inay yihiin adduunyo marka waa ceebeeyey ilahay kuwaas ilaah wuxuu yidhi subxaana fa in asaabahu hadduu asiibo khayru khayr idma'anna waa xasilaa bihi bisababi alkhayr khayrkaas asiibay sababtiisu u xasilaa amase bihi bilislaam islaamkuu ku xasilaa wain asaabad hadday asiibto fitnatun imtixaan ama waa abaar ama waa colaad ama waa faqri waa wax ilaahay ku imtixaanayo haddii imtixaan asiibo inqalaba waa gadoomaa calaa wejhi jihadiisa xaal ugu sugan yahay halkiisa hore u laabana ilaah wuxuu idhi subxaana khasira addunya waalaakhira adduun iyo aakhiraba kaas waa khasiir waa khasaaray adduun iyo aakhira sababtoo adduunyadiina da waa kaasoo dhibaa asiibay oo wuxuu doonayay ma helin aakhirana hadda waa khasaara waa gaaloob marka adduun iyo aakhiraba waa khasaaray qofkaas adduun iyo aakhiraba haddaad islaamnimada uga cararto dhib adduun iyo aakhira waad khasaar sidaadaba waxa weeyaan shay markaa diin hadduu yahay laguma miisaamo adduunyada nacfigeeda waxaa lagu miisaamaa masaxa oo alla raalli dariiqa maka yahaa waa inaad u gaajooto u oonto u cudurkuugu dhaco u cabsato u dhimataba mar hadduu mabdu sax yahay khalaas waxaad nacaydana waa inaad ku nacdaa waxaanu diinkii alle maahanoo sidaan iyo sidaanu u qalday khalaas laakiin haddii miisaan kaleto uu noqdo waxa weyan dadka ilaahay ceebeeyad ka mida ilaah wuxuu ihi subxaana daalika kaas huwa alkhusraan waa khasaaro almubiin cad khasaaro cadkaasaa la yidhahda khasaaro lama yidhaahdo in xoogaa hantidu kaa gubato inaad caruur la-aan tahay in dhibaato adduun kugu dhacdo khasaaro cad lama yidhahda khasaaro cad waxaa la yidhaha qofkii diintiisi gacantiisa ka baxday qofkii islaamnimadiisi gacantii ka baxday ee ridoobay ee diintii islaamka ka laabtay haadaa huwa alkhusraan lmubiin maxaa yeelay mustaqbalkiisiiya gubtay mustaqbalkiisi waa madowya adduunyadana dulliyuu leeya oo maxaa yeeley adduunka allah iskale isagu ma laha si kastuu u moodo inuu adduunyo gacanta ku hayo waxa weeyaan dulli unbuu leeya adduunka aakhirana khasaaro aa u sugnaato naar uu ku waaruu leeya marka khasaaro cadtaasa ah ilaah wuxuu idhi subxaana yadcuu wuxuu tuugaaho caabudaa min duunilaahi alla ka sokay xaal uu ahaaday maa shay laa yaduruhu aan dhibayn in lam yacbud hadduusan caabudin hadduu cibaadadiisa iska daayo wax aan dhibaato u keeni karin walaa yanfacuhu waxna aan tarayn in cabadaw hadduu caabudo hadduu caabudona aan wax u tari karin bal fiiri caqlixumadaas wax hadduusan caabudinna aan dhib u keeni karin hadduu caabudona aan waxawey nacfi u keeni karin ayuu caabudaa oo tuuga ilaa wuxuu yidhi daalika kaasu huwa dalaal waa baadi albaciidu fog baadicataasaa la yidhahda inaad caabuddo wax haddaad caabudad cibaadadiisa iska daydo aan ku dhibay haddaad cibaadadiisa aad la timadan aan wax ku tarayn taataa leeda dalaaq sababto ah allah haddaadan caabudin wax weyn waa ku dhiba adduunkana waa ku dolayna aakhirana naaru ku diyaari haddaad caabuddana adduunkana naasir ku yahay aakhirana janno iyo raalli ahaan ku diyaari marka waxa weeyaan wax aan haddaad cibaadadiisa iska daydo wax kaa dhibi karin haddaad caabuddana wax ku tari karin inaad caabuddaa dalaal kaasaa la yidhahdaa waana dhammaan wixii alla ka soo haray wixii alla ka soo haray haddaad caabuddo waxa weeyaan wax kuma tari karaan haddaad iska dayda cibaadadoona wax kaama dhibi karaan muxuu yidhi xaafidku yadci markuu fasirayey wuxuu yidhi min alasnaam waalandaad wuxuu caabudayaa tuugayaa sanamyaal iyo wax ilaahay lala mid dhigo maxay tahay waa yadcuuda wuxuu yidhi yastakiisu bihaa gargaaru ka dalba waa tuuga wa yastansiruhaa gargaaru ka dalba wa yastarsiquhaa risqiyuu ka dalba wahiya laa tanfacuhu walaa tadur waxna ma tarto waxna ma dhibto idan marka ilaahay qayrkiis laga gargaar dalbo laga risqi dalbo laga nasri dalbo taas weeyaan oo cidda laga dalbayaana waxa laga dalba aysan awoodin qof wixii uu awoodo ma banaanta mase ma banaana wey lakin baab shirki maaha wixii uu awoodo laakiin wuxuusan awoodin markaad weydiido khasaaro wey waa shirki akbar ah markaas mukhrij can ilmilla ah waa mukhrij can ilmilla ilaa wuxuu yidhi subxaana yadcuu wuxuu tuugayaa laman axad daruhu dhinkiisu aqrabu uu ka dhow yahay min nafcihi waxtarkiisa waxa uu tuugayo caabudaya dhibkiisaiyo nacfigiisa dhibkiisaa dhow uu ilaahay dhibkiisaa dhow say marka aayaddii hore alla wuxuu ku soo sheegay inuusan dhibba lahayn nacfina lahayn aayaddan alla wuxuu leeyahay dhibkiisaiyo nacfigiisa dhibkiisaa dhow marka dhibkiisaa dhow haddii la yidhaahdo waxaa laga fahmaa nacfi waa jira laakiin dhibkaa ka dhow oo ka badan saasuu noqona aayaddoonana wax nacfiya wax dhiba inuusan lahaynay caddayd maxaa looga jawaabi dhowr jawaabaadoo looga jawaabaa waxa weeyaan mid waxay tahay in la yidhaha waa usluub min asaaliibi luqa alcarabiya oo waxa weeyaan ismu tafdiil laysa calaa baabin weeye waa ismu tafdiil laysa calaa baabin marka la leeyahay dhibkiisaa dhow waxa weeyaan aad dhowaansha badan maahana dhibkiisaa dhow aa loola jeedaahoo dhib dhowba leey oo halaag adduun iyo cadaab aakhira laakiin nacfiba male oo ismu tafdiilka marka la leeyahay laman axad daruhu dhibkiisa aqrabu uu dhowaansha badan yahay la dhihi maayo waxa la leeyahay uu dhow yahay marka dhib dhow unbuu leeyahy ee nacfi maba leh waana usluubkaas waa jira usluubkaasna qur-aanka waxa weeyaan meelo badan uga soo aroora taas waa mid in la maro marna waxay tahay aayaddii hore iyo aayaddan makhluuqa la caabudayay kala duwayda mar waxaa la caabudaa waxaan wax nacfiyaba lahayn laa mid adduun walaa mid aakhira oo qofkii geedu caabudaa ama dhagaxu caabudaa amase makhluuq kaloon markaas wax u taraynu caabudaa oo waxaaba laga cabiray fiiri yadcuu min duunillaahi maa maadana waxaa laga cabiraa maa laa yacqil wax aan caqliga lahayna maa laga cabiraa marka dhagax iyo geed iyo sanabu caabuda kaasu marka wax nacfiya male wax tarna male aayaddan dambena waxay ka hadlaydaa waxa la caabudayaa waa makhluuq sida fircoon oo kale fircoon ila dadkiisao dhan isagay caabudi jireen maa calimtu lakum min ilaahin hayri uu dhihi jir ana rabbukum alaclaa fircoon markaa nacfi bartiis inuu siya dhacdo qofka caabuda xoogaa maanta qadaa uu siiyo jaga xoogaa mid u dhiibto nacfi yar wax bartooda oo calaq adduuna inuu baxshaa dhici karo marka laakiin waxa weeyaan marka la ysgarab dhigo caabudidda aad caabudaydo dhibaatada kaaga imaanayda oo cadaabkii adduunadduunkiiba ila lagu halaagay fircoon dadkii caabudi jiray iyo isagiiba waxa weeyaan iyo cadaabka aakhira marka la fiiriyo iyo nacfiga yarkaa ee uu bixinayo marka la fiiriyo wax laysku doorsado ma aha wax layskala dhigana ma aha marka aayadda dambe waxay ka hadlaydaa qof caabudaya makhluuq wax bixinaya oo sida fircoon oo kalea waa daaquud min adawaaqiid ka mida marka waxbuu siinaa dadka caabuda marka nacfi waa leeya lakiin nacfigu marka la garab dhigo halaaga ka imaanaya wax isku dhow maaha aayadda dambe saasa lagu amaray waana sidaasuu doortay maxamedulamiinu shinqiiti in looga jawaabo yadcuu wuxuu caabudayaa tuugayaa laman qof daruhu dhibkiisu aqrabu uu ka dhowaansho badan yahay min nafci waxtarkiisa oo cala alle inay degdeg kuugu dhacdo iyo asagaas aad caabuda inuu wax ku taro waxaa dhow oo degdegi og cadaabka alle caradiisa kaasaa degdegi og labiisa waxaa balaayo lahaaday almawlaa gargaare wax gargaaro laga dhigto waxa u liita waxa weeyaan ilaahay cid ka sokayda oo sanam ah wax gargaaro laga dhigto mawlaha maanta waxaa loola jeedaa naasir oo ah sanam la caabudo ayaa loola jeedaa sanam la caabudaa loola jeedaa mawlaha maanta oo gargaar laga sugo labiisa waxaa balaayo lahaaday almawlaa gargaare ayaa balaayo lahaaday almaqsuusu bidami alwathan waxa xumaanta lagu gaaryeela waa sanam waxaa la leeyahay gargaara balaayada walabiisa waxaa balaayo lahaaday alcashiiru almucaashiru mid qof la noolaada wax lala noolaado oo la weheshado ayaa balaayo leh waa isla sanamkii marka waa sanamkii sidaas way sida sawaabka qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi ina allaha alle yudkhilu waa gelinaa aladiina dadka aamanuu xaqa rumeeyey oo wa camiluu camal falay assaalixaati acmaasha wan wanaagsan jannaatin beerageeda leh beerahaasoo tajri ay qulqulayso min taxtiha hoosteeda alanhaaru webiyaal ina allaha alleh yafcalu waa sameeyaa maa yuriidu wuxuu doonaa allah subxaana wa tacaala aayaddii hore markuu nooga soo warramay dadkii ahlu dalaalka ahaa ee shaqiyaalkaa ee ahlu naarka ah iyo waxa ay ku dambaynayaan haddana ilaah subxaana wa tacaala wuxuu aayaddan ku sheegayaa dadka baariyaalka ee ahlu jannada ah iyo meeshay ku dambaynayaan ilaah wuxuu yidhi subxaana ina allaha alleh yudkhilu waa geliyaa aladiina dadka aamanuu xaqa rumeeyey wa camiluu camal falay asaalixaati acmaasha wan wanaagsan badanaa marka janno la ballanqaada qur-aanka fiiri dadka mu'miniintaa kaliya ma lalaha waxaa la rabaa iimaankii qalbiga ahaa in afcaashii ka run sheegto dadkii iimaanka laga helay ee iimaankoodii uga run sheegay afcaashoodii afcaashoodii oo waxaa la rabaa qalbigu markuu xaqa rumeeyo xibnuhu inay xaqa u hogaansamaan taasaa la rabaa marka dadkii iimaanta qalbiga laga helay xibnahoodiina ilaahay u hogaansamana camalka saalixaa sameeyey ilaah wuxuu gelinaa jannaatin beerageeda leh beerahaasoo tajri ay qulqulayso soconayso min taxtiha hoosteeda ay min taxti qusuuriha waa shaariha beeraha geedahooda iyo saraha hoostooda waxaa soconaya alanhaaru webiyaal webi caana webi malada webi qamraa webi biya ina allaha alleh yafcalu waa sameeyaa maa yuriidu wuxuu asagu doono wax uu doono ayuu sameeyaa waxaana ka mid ah inuu kuwaas baadiyeeyey jaxiimana uu uga dhigay ehel kuwaana uu hanuuniyey jannana uu ehel uga dhigay qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi man kaana qofkii ahaada yadunnu mid u malaynaa an lan yansurahullah allah inuusan u gargaaray nebi muxamed fidunyaa adduunyada dhexdeeda iyo wal aakhirati aakhira dhexdeeda falyamdud ha taago bisababin xarig ha taago ila samaa'i guriga saanqaafkiisa ha u taago uma lyaqdac kadibna ha gooyo neeftiisa falyandur ha fiiriyo hal yudhibanna ma tagsiinaa kayduhu hagartiisu maa yaqiidu wixii ciilaayey wakadaalika soo dejintaasoo kale aan ansalnaahu soo dejinnay qur'aanka aayaatin aayada xaaluu yahay aayadahaasoo bayinaatin cadcad wa anna allaaha alleh yahdi inuu hanuuniyaan soo dejinnay man yuriidu qofkuu doono alleh aayaddan allah subxaana wa tacaalaa wuxuu leeyahay qofka u malaynaa inaan ilaahay nebi moxamed adduun iyo caaqira u gargaarayn ha ismarjiyo ha ismarjiyo qofka gaalka ah hadday arrin culus ku timaad oo inta ku fekero uu arko inuusan xal lahayn waa isdilaan saasaa lagu yaqaan gaalka gaalada waxa weeyaan markay arrin culaysa ku timaad oo arrintaas uu u fekero qaabka u xalli lahaa wax xala hadduu u waayo waa ismarjiyaa waa isdaldalaa xarigu inta guriga ku soo xirto sanqaafka oo miiska horo halkaan xariga iska geliyo miiska tuura marka iskama furi kara xataa markuu naftu u timaado ma isbadbaadi karo meeshanatugadhsaasuu gaalku sameeya ilaa isagu ilaahay ma rumaysna murugada marka uma adkaysan karo ma garato marka rabbulcaalamiin wuxuu leeyahay qofkii isleh nabi maxamed alle adduun iyo aakhira u gargaari maa ha ismarjiyo sababtoo ah waa murugo uu qabaa aan dawo lahayn sababtoo ah ma dhici karto inaan alla u gargaarin waa la hubaa idan marka murugadaas dawo kale male ha isdil marka ismarji taas macnaheeda waxa weeyaan xaqiiqo weeye ilahay addunya qiro nabi maxamed inuu gargaaraa ilaahay weyna inuu u gargaaraa waa xaqiiqo waana ballan alle ilaahayna ballanka kama baxo innaa lanansuru rusulanaa man rususha keliya ku gaar ah maya wladiina aamanuu fi lxayaati dunya wa yowma yaquum lashaa rususha iyo dadka rumeeyey ee dariiqii rususha ku socda ilaahay ballankiisu way adduunkana alla u gargaara aakhirana alla u gargaara keliya marka qofka muuminka waxaa laga rabaa dariiqii rasuulka ma ku socota mise kuma socotid adigu inaad isku dadaasho oo ismisaad mar haddaad dariiqii cagta la hesho gargaar allaad adduunkana ballan u haysataa aakhirana u haysata haddaadan cagta la helinna khalaas waxa weyn adigii xooggaagii xeeladaada iska dhec adowga markaas ilaahi wuxuu uhi subxaana man kaana qofkii ahaaday yadunnu mid u malaynaa an lan yansurahu llah haadan rasuulka loo celinaa sala allahu calayh wasalam inaan nabi maxamed alla u gargaarayn qofkii ahaaday mid malaynaa fi dunyaa adduunyada dhexdeeda uusan ugu gargaarayn waalaakhirati aakhira dhexdeeda uusan ugu gargaarayn falyamdud ha taago bisababin xarig sababku waa xabli xarig ha taago ilaa samaa cirkaa u taago cirka miyaa loola jeeda maya guriga saanqaafkiisa loola jeeda akaru mufasiruna saas maray samaa hadda waxaa loola jeedaa guriga saanqaafkiisa maxaa yeelay kullu maa calaaka fa huwa samaa wax alla wixii kaa koreeya carabiga samaa la yidhahdaa gurigan saanqaafkiisa samaa carabiga lagu yidhaha aayadaanaana u daliil mufasiriinta akarkoodu saasay wada mareen marka laga reebo cabdiraxmaan ibnu zayd ibnu aslam isagu samada caadigaa ku fasira oo wuxuu aayadda ka dhigay sidaa wuxuu yidhi qofkii isleh waxa weeyaan nabi maxamed alla u gargaari maa ha raadsado wax uu ku gaaro cirka ha raadsado ha aado cirka gargaarka nebi maxamed cirkaa laga soo diraahay inta halkaas taga ha ka joojiyo ciidan haddii gurmad u soo socdo rabto inaad ka joojido soo meesha laga soo dira inaad ka joojida maaha qofkii raba nebi maxamed gargaarkiisa inuu joojiyo gargaarka nebi maxamed xagga cirkaa laga soo dira inta cirka aado cirka tago gargaarka halkaas ha ka jabo macnaha miyay suurtagal tahay taas suurtagal ma aha idan waxa wey nebi maxamed gargaarkiisa inaad joojida suurtagal maa saasuu isagu fasira laakiin xaafidku macnahaas wuxuu yidhi waxaa ka caddaan badan kana habboon macnaha kale oo ay mareen a'immatu tafsiir oo uu ka mid yahay mujaahid oo uu ka mid yahay cabdullahi bni cabbaas cikrima cadaa abiljawsa qataada iyo qayrkoodba akaru mufasiriin ay wada mareen macnahaas oo ah samada waxaa loola jeeda guriga saanqaafkiisa marka samada qur-aanka waxaa ku soo arortay iyadoo guriga saanqaafkiisa loo jeedo sida aayadan waxaa soo aroortay iyadoo loola jeeda daruurta daruurtun cirka waa ka sokayda wax badan waanzalnaa min asamaa marka roobka ilahay ka hadlaya soo ma jeedid marka waxa wey ayadoo cirka caadigaa loola jeedana waa ka buuxaa qur-aan marka kullu maa calaaka fa huwa samaa hadba aayadaad fiirine macnaha markaas loola jeedo loola jeedo marka ilah wuxuu idhi subxaana man kaana qofkii ahaaday yadunnu mid u malaynaa an lan yansurahu llah alla inuusan u gargaarayn nabiga fi dunyaa adduunyada dhexdeeda uusan ugu gargaarayn waalaakhirati aakhira dhexdeeda uusan ugu gargaarayn falyamdud ha taago bisababin xarig ha taago ila samaa'i guriga saanqaafkiisa ha u taago uma lyaqdac ha gooyo nafasahu neeftaysa ha isku gooyo hay nafasahu neeftiisa ha gooyo ilaa markuu qoorta iska xidho neeftaa ku xirmi soo maahan neeftiisa ha gooyo marka ha jaro naftaa ka dhacdeen marka uu isdilo falyandur ha fiiriyo hal yudhibanna ma tagsiina kayduhu sirqoolkiisu maa yaqiidu wixii ciilka ku hayay hadduu intaas sameeyo wixii ciilka ku hayay oo nebi maxamed inuu gargaarsaaya ama sidaas arrinta makrigaas ma baabi'ina ya duu inta xarig inta iskaga xidho uu neefta isku xidhin indhuhu markay caddaadaan ha fiiriyo shaqada uu qabtay gargaarkii nebi maxamed ma joojinay maya soo maaha khalaas wey gargaarka nebi maxamed marka waa socona ee muutu biqaydikum waana nuucaas diinullah cadowgu intuu raba ha la ekaado makrigu rabana ha adeegsado dhaqaaluhu rabana ha adeegsado qofka is yidhaahda nuurka alla demi waxa weeyaan waa isagu inuu ismarjiya uu dawo ugu dha maxaa yeele waa xaqiiqo inuusan demi waa soconaa dawo hadduu raba ha ismarjiyo isagu laakiin ma dhici karto inuusan socayn qof kastoy qalbiga uga jirto ama islaamnimo ha sheegto ama gaal ha sheegto oo isleh nuurka alle waadanaa waa inuu isdilo isagu dawo isagaa ugu dhow bal in ciilku daayo inkan laakiin ha ka yaabin si kale waa ballan ilaahay diinullahi waa gargaarsana ilahay yaana u gargaaraya falyandur ha fiiriyo hal yudhibanna ma tagsiinayaa kayduu sirqoolkiisu maa yaqiidu wixii ciilayey wixii ciilka ku hayey sirqoolkaas uu sameeyey ma baaba'sh maya wey wakadaalika soo dejintaas oo kale aan anzalnaahu qur'aanka soo dejinnay aayaatin aayada xaaluu yahay aayadahaasoo bayinaatin cadcad weeye wa annallaaha alle yahdi inuu hanuuninayaan soo dejinnay man yuriidu qofku doono isago ku doonana u baadiyaynayo ilaahaa soo dejiyey ina aladiina dadka aamanuu xaqa rumeeyey waaladiina kuwe haaduu yahuudoobay wasaabi'iina kuwa iishay wannasaaraa iyo kuwa masiixiyiintaa waalmajuusa iyo kuwa dabcaabudkaa waaladiina kuwa ashrakuu ilaahay wax la wadaajiyey oo ilaah u shariig yeelay ina allaaha alleh yafsiru asagaa kala saaraa baynahum dhammaan dhexdooda yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha ina allaaha alleh calaa kulli shayin wax walbaba shahiidun asagaa daalacanayo caalim ku ah allah subxaana wa tacala tanna wuxuu noogu sheegayaa dhammaan diimaha iskhilaafsan mu'miniinta iyo inta kaleba ilaahay asagaa kala saara kala saarkiisuna waxay tahay inuu dhammaan kufaar oo dhan ku xareeyo mu'miniintana janno geeyo saas way kala saari doona sidaas weeye sababtoo ah diin kaloo alla raalli ka yahay ma jiro ina addiina cinda allahi alislaam diin alla raalli ka yahay ma jirto ilaa islaamnimada maahane ilah wuxuu idhi subxaana ina aladiina dadka aamanuu xaqa rumeeyey wladiina kuwa haaduu yahuudoobay waxa weeyaan haaduu waa dadkii nabi muuse aan rumaynay yidhi marka dadkii nabi muuse rumeeyey ee kitaabkii towraadaha ku socday ilaa nabi ciise lasoo diray dariiq saxay ku socdeen mu'miniinay ahaayeen qofkiis ka run sheegay jannay leeyihiin hadday sidaas ku dhintaan nabi ciise markii lasoo diray qofkii nabi ciise diiday ahlu dalaal kaafirhu noqday qofkii nabi ciise marka raacay kitaabkii waxa weeyaan injiilaa nabi ciise lagu soo dejiyeyna qabsaday waxa weeye nasaara layidhaha marka qofkii ka run sheegay ee nabi ciise raacsanaa ee towraad ku dhaqmayey ee injiil ku dhaqmayey ilaa nebi maxamed lasoo diray sala allahu calay wasalam muslimuu ahaa jannuuna leey markii nebi maxamed lasoo diray qofkii idhaahda aniga injiilshaydiyaan ku sugnaana masiixiya laydhaha nabi maxamed raaci maa kafara wartadda hadduu awal xatadiisa haysa maantaasuu gaaloob idan nebi maxamed maalinkii lasoo diray ka gadaal salawaatullaahi wasalaamu calayhi qof diin saxa haystaa ma jiro oo aan nebi maxamed rumaysnayn ma jiro ma jiro wax alla waxaa marka maanta jooga eele masiixiyiinaan nahay waa kafara kafara mulxidiina wey soo ma jeeda laba shayba kufaaray ku yihiin waa waliba kufri murakaba kufrigooda wax koobaad oo horta marka koobaad waxa ay haystaan diin saxa maaha waa wax gacmaha ay ku qoneen ee diintii alla nabi ciise ku soo dejiyey horta ma ahan waa madka koobaad tan labaadna diintii nabi ciise alla ku soo dejiyoo saxiixoon wax lagu darin waxa weeyaan hadday dhihi lahaayeen waa haysaynna kufaray ahaa lahayn markii nebi maxamed lasoo diri ka gadaan sababtoo diintaasa waxaa ku qornaa nebi maxamed marka lasoo diro nebi maxamed raaca marka awalanba hadduu raaci diido wuxuu ku kufriyey waa maxay towraaduba ku kufriye injiil ayaduba ku gufta ilaa ayadaa le marka nebi maxamed lasoo diro raac raaci maa waana ku haysta hadduu yidhaha ma muslima markaas ma waxaan leenahay injiil wuu haystaa ma haysto injiilshii saxda waxay leedahay nebi maxamed mar haddii lasoo diro waa inaad asaga raacdaan towraadna saasay leedahay idan marka waxa weeyaan towraad iyo injiilna way ku kufriyeen dadka nebi maxamed raaci diiday nebi maxamed iyo qur-aankana way ku kufriyeen marka waa kafara waa kafara ilaah wuxuu idhi subxaana ina aladiina dadka aamanuu xaqa rumeeyey waaladiina kuwa haaduu yahuudoobay wasaabi'iina kuwa iishay saabi'iintu yayyihiin aad ayaa laysugu khilaafa xaafid ibnu kaiirna suuratulbaqara u aad ugu sharxaa marka qowlka oo uu doortay xaafid ibnu kaiir waa qowlka mujaahid oo ah waa diimihii yahuudda iyo nasaarada iyo majuusada iyo mushrikiinta kulli dad khilaafsanaa fitradoodiina iskaga sugnaa fitradoodii fitradu moogta waxay keenaydaa allah inuu waaxid yahay saasay keenaydaa fitradaas iskaga sugnaayeen fitradaas oo ah alla waa waaxid ay iskaga sugnaayeen qowlkaasuu doortay xaafid marka weliba saas daraaddeeda mushrikiinta marka carabta qof ka miduu islaamo nebi maxamed raaxo waxay dhihi jireen saba saabi wey qofkan waa ish maxaa yaele diimihii ay yiqiineen oo dhan u khilaaf ma yahuud ma qaadan nasaare ma qaadan majuuse ma qaadan mushrikiinna ayaga ahayo waa ka tegi maadaama diimihii la yiqiin oo dhan uu khilaafay qof alla qofka nabiga raacay waxay dhihi jirta carabtu saabi sabaa ay dhihi jireen waa iishay marka dad diimahaasoo dhan khilaafsanay ahaayeen oo mawsil joogoo cidhaaq meel ku taalla degan ayay ahaayeen wasaabiina saabi'iinta wa nasaaraa iyo kuwa kirishtankaa walmajuusa nasaara waxa weeyaan nabi ciise dadkii raacay ayaa masiixiyiin la dhihi jiray marka waa nagaa sheegnayoo intii nebi maxamed laga soo gaaro qofkii diinkii saxda ahaa ee nabi ciise lagu soo dejiye haystaa diin saxdu haysta muuminuuna aha laakiin markii nabiga la soo diray ka gabaal khalaas qofkii nebi maxamed diiday waa gaaloobay walmajuusa dabkay caabudaan majuusada qoraxda iyo dabka iyo waxaasay caabudaan walmajuusa iyo kuwa dabka caabuda iyo waladiina kuwii asharkuu shariig yaraa kuwii sanamyaalka caabudi jiray malaa'igta waxa weeyaan jinniga saalixiinta kuwaasoo dhan weeye ina allaha alle yafsilu waa kala saara baynahum dhexdooda waxaaso dhan asaga kala saara waxaan kala saariduna noqonaynaa fariiqun fi ljannati wa fariiqun fi saciir yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha alla kala saaraa ina allaha alle calaa kulli shayin wax walbaba shahiidun waa mid caalim ku ah alam tara miyaadan ogayn nabiga subanow ana allaha alle yasjudu inuu u sujuudo lahu alle man duul fi samaawaati ceraryaalka ku sugan iyo waman duul filardi dhulka ku sugan washamsu qoraxda waalqamaru dayaxa wanujuumu xidigaha waljibaalu buuraha washajaru geedaha wadawaabu dhulsocotada iyo wa kaiirun in badan intaas badanoo minannaasi dadka ka mida wa kaiirun in badan oo dadka ka midana xaqa waxaa ku waajibay calayhim korkooda alcadaabu cadaab waman yuhin illaah qofkii ilaahay dulleeyo famaa lahu uma sugnaan min mukrimin mid karaameeya ina allaha alle yafcalu wuxuu sameeyaa maa yashaau wuxuu doono allah subxaana wa tacaala aayaddan wuxuu noogu sheegin inuu asagu mudan yahay cibaadada keligiis maxaa yeelay makhluuqaadka dhammaantood marka laga reebo jinni iyo insi intooda xunxun allay u sujuudaan toddobada samo toddobada dhul buuraha dhagxaanta geedaha shimbiraha xayawaanaadka kale dhammaan allaha u sujuudaan wax aan allaha u sujuudin waxaa ka jira jin iyo insi intooda xunxun inta xun oo jin iyo insi ka mid a ilaah wuxuu ihi subxaana alam tara ru'yadan waa ru'ya qalbiya alam tara miyaadan ogeyn nabiga subana cayl isha ugama jeedno annagu waxa cirka ku sugan oo dhan inay sujuudayeen isha lagama arko marka waa ru'ya qalbiya waa cilmi miyaadan ogeyn wey alam tara miyaadan ogeyn nabiga subanow ana allaaha alle yasjudu inuu u sujuudo lahu alle man duul fi samaawaati samaawaadka ku sugan min almalaa'ikati wa kayrih malaa'ig iyo qayrkeedba waman iyo duul fi lardi dhulka ku sugan washamsu qoraxda marka ashamsu walqamaru wanujuumu waxa weye waxay ka mid yihiin waxa samaawaadka ku sugan iyo waxa dhulka ku sugan waa takhsiis bacda tacmiim waxa weeye waxa samaawaadka ku sugan ay ka mid yihiin qoraxdii dayaxa maxaa si gaara loogu sheegay waxaa si gaara loogu sheegay yidhi xaafidku ayaga waa la caabuday alla kastoo kaa la caabuday qoraxdii dayaxa marka waxaa la leeyahay qoraxdan iyo dayaxan idinku aad u sujuudaydaan oo caabudaydaan ayagu waxay aaminsan yihiin inay addoomma yihiin oo rabbi loo yahay oo allay u sujuudaan khaaliqooday u sujuudaan idinkuna ayageed u sujuudaydaan marka taas waxay tusaydaan qaldantiin qoraxda iyo dayaxa aad idinku caabudaydaan dadkii caabudayaa la leeyahay inaad qaldantiin waxaa u daliil ah ayagu waa is og yihiin inaysan ilaahyaal iyo rabbiyaal ahayn ee waxay u sujuudaan khaaliqoodii ay u sujuudaan saasaa si gaara loogu sheegay marka wa shamsu qoraxda ayaa ilaahay u sujuuda iyo walqamaru dayaxa wanujuumu xidigaha waljibaalu buuraha washajaru geedaha jamcaad ka dhiga waa ismu jinsi jamciya maxaa yeele shajaratun weeye halka geeda washajaru geedaha iyo wadawaabu dhulka waxa socda dhammaantood iyo wa kaiirun in badan intaas badanoo minanaasi dadka ka mid ah in badanoo dadka ka mid a waa muminiinta inta ah wa kaiirun in badan waa mubtade sifadiyaa la xadfay xudifa min athani lidalaalati alwal waxa weyn kaiirun ta dambayda minanaasiyaa laga xadfay midda horaa tusayda wa kaiirun in badan oo minanaasi ka mid a hore loo soo yiri wa kaiirun minannaasi marka la dhima waa laiska xadfay wa kaiirun in badan oo ayaguna dadka ka midana xaqa waxaa ku waajibay calayhim korkood alcadaabi waa qaybta kafarada ah oo ilaahay ku kufriday marka qoraxda iyo dayaxa dhammaan makhluuqaadkaas allay u sujuudaan xadiiska bukhaari iyo muslim min xadiidi abi dar waxaa sugan inuu yidhi rasuulku sala allahu calayhi wasalam atadruuna ayna tadadu haadihi shamsu ma taqaanaan qoraxdan markay tegaydo meela aadaydo ma taqaanaan markaasaan idhi allah iyo rasuulkiisaa garanayo markaasuu inahaa tadhabu waa tegay qoraxdu qoraxdu waa taaganta dhulkaa wareegaya kidbi wey been wey nabi maxamedaa yidhi bukhaariy muslim ay ku taallaa marka aad bay kula culus tahay waxa weeyaan gaaladu hadday kugu celceliday oo kugu celcelido dugsi hoose lagu dhigo mid sare lagu dhigo jaamacad lagu dhigo inaad tiraahdo waxa weyn dhulku waa taagan yahay qoraxda socota oo kugu culus laakiin waxaad rabtaa inay kuu fududaato inaad tiraahdo nabi maxamed hadalkuu sheegay sax ma saasaa ku xidhan soo ma jeedid bukhaari iyo muslim ay ku taallaa nabi maxamedaa yidhi waa socotaa kitaabka alla qur-aanka ay ku taallaa ilaahaa yidhi waa socotaa washamsu tajri ya qoraxdu waa socotaa ma socotona leeda adugu alla wuxuu leeyahay washamsu tajri hal aayada afar goor alla ku sheegay qoraxdu inay socoto hal aayad suuratulkaafi noogu imaan doonta insha allah yaa aaya waaxida oo afar goor lagu soo celshay inay socoto ka war adna waxaa rabtaa inaad tidhahdaa ma socotee dhulkaa socdee halkay taaganta waa kidbi waxaa kidbi weeye nebi maxamedna wuxuu yidhi waa socotaa ee meelay aadayda ma taqaanaa iska daa inay socoto waa xaqiiqaya ha ku sheekayn waxaasi nabigaa sheegay wuxuu yidhi fa inahaa tadabu fatasjudu taxta alcarsh waa tegaydaysay u socoto u socoto carshiga hoostiisa carshigu dhulkao dhan waa ku gadaamay oo ka sarreeya markay hoos tagto carshiga hoostiisa ayay sujuude waa sujuude uma tastacmiru fa yuushiku an yuqaala lahaa irjici ilaa xayu ji't waxay leedahay markay sujuudo leedahay rabbiyow ma soo baxaa berri meeshii aan ka soo bixi jiray ma ka soo baxa waxaa nabigu soo dhow yidhi in laydhaha maya ka soo bixi mayda ku laaba reerkaaga galabta ka timi oo ay halkaas ka soo baxda maalinkiis aad uga sugeed halkaas khalaas waana dhammaatay hadday halkaas ka soo baxdo haddii wax yaroo faasiknimaa kugu jirta xataa toobad lagaa yeelima haddaad gaal aheed iimaankaas soo gala lagaa yeelima bartaasaa lagu xidhaa arrinta fii suurati ancaam sida ilahay noogu caddeeyey qofkii awal gaal ahaa waa soo galaa albaabka laga yeelima islaamnimo waa u dhammaatay dambe qof in laga aqbalo awal aan ku jirin qofkii muslim ahaayoo faasiq ahaana waa tooba keena laga yeelima halkaasaa lagu xidha arrinta halkaasaa lagu xidha mar hadday inta ka soo baxdo marka qaatuxumaan ilahay ka magangelan ilah wuxuu yidhi subxaana waman yuhin illaah qofkii ilaahay dulleeyo famaa lahu ma sugnaanin min mukrimin qof karaameeya ina allaha alla yafcalu waa sameeya maasha wuxuu asagu doono uu sameeyaa oo cidduu doonuu hanuunin ciddoo duunu baadiyey cabdullahi bni cabbaas radia allahu tacaala canh wuxuu yidhi nin ayaa rasuulka u yimid sal allahu calayh wasalam wuxuu yidhi rasuulka allow waxaan is arkay xalay macnaa waxaan ku ru'yooday xalay ru'yada muuminka waa xaq nabiga sala allahu calayh wasalam markii waagu barya wuxuu dhihi jiray xalay yaa ru'yooday ru'yadu waa shay xaq xala waa ru'yooday uu yidhi waxaana ku ru'yooday anoo hurdaya inaad sidii anoo tukanayo kale oo geed gadaalkeed ku tukana geed gadaalkiis ayaan ku tukanay waa aan sujuuday markaan sujuuday geediina waa ila sujuud geedii waa ila sujuudo geedu waa sujuudaa waxaan maqlayuu yidhi geedii oo wejiga dhulka ku hayda oo leh allaahuma aktub lii bihaa cindaka ajra ilaahu sujuudan agtaada ajar iiga qor wadac cannii bihaa wisra ilaahu sujuudan sababtee dembi iiga rid wajcalhaa lii cindaka dukra ilaahow sujuudan waxweyn agtaada kayd iiga dhig wataqabalhaa minii kamaa taqabaltahaa min cabdika daawuud allow sujuuda iga aqbal sidaad nebi daawuud uga aqbashay cabdullahi bni cabbaas wuxuu yidhi kadib nabigaa aqriyey sala allahu calayh wasalama meel oo aayad ay ku jirto sajda sida aayaddan haddaan maraynoo kale halkaanoo kale markii la maraa qofkuu qur-aanka akhrisanaa waxaa sunno ah inuu sujuudo hadduu salaad ku jiro hadduu caadi u akhrisanaa halkaasoo kale markuu maraa maxalu sujuuda la yidhaha sujuudu tilaawa la yidhaha inuu sujuudo maxaad aqrinaya adkaartan haddaan kuu sheegay ad aqrinaya haddaa rabtana adkaarta cali salaada ku tasbiixsane midii markaa salaada ku jirto ku tasbiixsan jirtay haddaa rabtana midaana ku tasbiixsane soo ma jeedid waxaan arkay inuu nabigoo sala allahu calay wasalam kadib uu aqriyey waxa weeyaan aayad sajda ku jirto markaasaan maqlay nabigoo ducadii laftirkeeda waxa weeyaan ku ducaysanaya oo ninku uu geedda ka sheegay tan laftirkeeda aan nabigu sujuudu tilaawadii ku aqrisanay marka adkaaro badanaa ku soo arooray adkaarahaas midaad rabtaad iska akrisanayda midaad rabto ayaad iska akrisanayda suuraddaana laba sujuudoodaa ku jirta mid waa aayadan midna aakirka ayay ku jirtaa haadaani labadaanu khasmaani waa laba doodeen labadaasoo ikhtasamuu ku dooday fii rabbihim fii diini rabbihim rabbigoo diinkiisa ku dooday faladiina kuwa kafaruu gaaloobay qudicat waxaa loo gooyey lahum ayaga hiyaabun dhar ayaa loo gooyey dharkaasoo min naarin dab ah yusabu waa la shubaa min fowqi ru'uusi madaxyaalkooda korkooda alxamiimu biyo kulul yusharu xaal la shiilayo bihi bisababi alxamiim biyaha kulul sababtood maladii kii fii butuunihim caloolahooda ku sugnaa iyo waljuluudu maqaarada walahum waxaa u sugnaaday maqaamicu garuumo garuumadaasoo min xadiidin bir ah kulamaa mar kasta oo araaduu ay doonaan an yakhrujuu inay ka baxaan minhaa naarta min ghamin min ajli ghamin murugo daraaddeedna ay uga baxaan uciiduu waa lagu celiyaa fiihaa naarta dhexdeeda wa qiila lahum waxaana lagu yidhaa duuquu dhadhamiya cadaabaalxariiqi cadaab waxguba haadaani khasmaan ikhtasamuu fii rabbihim aayaddan abidar wuxuu ku dhaara jiray aayaddaanu waxay ku soo degtay dagaalkii beder saddexdii saxaabi iyo saddexdii gaal oo mubaarasada iskugu soo baxday saddexdii saxaabi iyo saddexdii gaal dagaalkii beder markay muslimiintii gaaladu maalinkai isku soo safteen ayaa saddex gaal soo baxeen saddexda gaal waxay kala ahaayeen cutba ibnu rabiica shayba ibnu rabiica weliid weliid ibnu cutba ibnu rabiica waa wiil iyo abiis iyo adeerkiis ayaa soo baxay markaasay yidhaahdeen noo soo bax saddex ansaaraha u soo baxday markaasay yidhahdeen yaatiin ansaara maha yidhahdeen waxay yidhahdeen akifaa waa noo qalantaan waa noo dhigantaan rag noo soo bixi kara waatiin laakiin idinka idin dooni mayno waxaan rabnaa wiilashii ilmaadeen rayaalkeenaha ee nooga soo tegay maka kuwaasaan rabnaa inaan birta is saarno ee ha noo soo baxeen markaasaa xamsa soo booday cali bnu abi aalibna waa raacay ubaydaa bn xaarina waa raacay ubaydaa bn xaari bn cabdimudalib wey ubaydaa bn xaari bn cabdimudalib xamse adeer u ah soo ma jeedi saddexdaasaa soo baxeen waxa weeyaan saddexdooda markay soo baxeen xamse ninkiisi waa ku kala jaray waana madaxu ka gooye calina waa kala gooye ubaydana waxa weeyaan waxay isdhaafsadeen laba nabar oo isla dhaceen labadiisiyaa u nool inta ku soo rogmadeen oo kala jareen gaalkii iyo dhaawacoodiina qaatay saasay saddexdii gaalna ku tageen saddexdii muslimna ku laabteen cubaydat ibnu xaariana kadib dhaawacaas u dhintay marka waxa weeyaan dagaalkii wuxuu ku bilowday waa maxay guul muslim gacantii koowaad muslimkay raacday marka abidar wuxuu ku dhaara jiray wallaahi aayadaanu saddex taasay ka hadlayda fariiq oo u soo baxay ilaah inuu u gargaaro iyo fariiq u soo baxay inuu u gargaaro shirkeed waana ilma adeeryaal wada dhashay saddexda iyo saddexda soo ma jeedin saas ku dhaara jiray waxa weyn bukhaariiyo muslimeyna ku taalla inay saasay aayaddan ku soo degtay soo ma jeedin sidaas ayay ku soo degtay marka qowl waa qowlkaas oo aayaddu waxa weeyaan waxay ku soo degtay labada khasmiyo sheegayda waa saddexdaas saddexdaas qowl kale wuxuu leeyahay fariiqa labada khasmi oo haadaani labadaanu khasmaani waa laba doodeen laba doodeen wey khasmun waxaa la ihahdaa qofka qofka dooda u qaba oo ka soo horjeeda qofka qofka lidka ku ah la hahdaa khasmi day waxay rabaan haysto hadday geel isku haystaan waxaa la hahdaa khasmi qofkan qofkii khasmigiis ahaa labada qofoo doodu ka dhaxayda kanuna waa khasmi kanuna waa khasmi marka waxa weeyaan qowl labaad wuxuu leeyahay ahlu kitaab iyo muslimiinta doodeen qowl saddexaadna wuxuu leeyahay gaal oo dhan waa hal khasmi ama yahuud ha ahaato ama nasaare ha ahaato ama mushrikiintii ha ahaato ha ahaato kufaartii maalinkaas soo baxday badan meeshay rabaan ha ka yimaadeen kufaar oo dhan waa khasmi muslimiintaay la doodayaan oo ay ka soo hor jeedaan hadday kala duwan yihiin iyagoo iskhilaafsan ayagoo kala duwan haddana liday ku yihiin muslimiinta waana ka midaysan yihin inay muslimiinta nuurka ka dabiyaan oo ayagoo kaloo gaalaa ka dhigaan waa ka go-an muslimiintuna ha ahaadeen xamse iyo cali iyo cubaydat ibnuxaarif ama muslimiinta kale ha ahaadeen dhammaan isku dar waa khasmi waxay u taagan yihiin inay alle u gargaaraan muminiintu waa khasmi oo waxay u taagan yihiin inay alle u gargaaraan kufaartuna waa khasmi oo waxay u taagan yihiin nuurka alle inay damiyaan qowlkaas weeye qowlka uu doortay ibnu jariir dabari xaafid ibnu kaiir aayadda daahirkeedana waafaqsan waa sidaas wey waana soo gelayeen dagaalkii beder waxa weyan rag isku baxay ee mubaarasada iyo qayrkood waa soo gelayeen sabab nusuulkana waxayn kitaabkii muqadimadahan ku qaadannay ee marka la yidhaahdo waxa weeyaan nasalad fii kada aayaddaanu saasay ku soo degtay macnaheeda loolama jeedo ayadoo arrintaanu markay dhacda aayaddu soo degtay loolama jeedo ee waxaa loola jeedaa aayaddan kuwaasay ka hadlayda waana kaadayda ilaa khasmi ilaahay u gargaaraya iyo khasmi sanabka u gargaaraya kala ahayn soo maa ayd waa ka hadle sidaas weeyaan marka marka la yidhahda nasalad fii kada macnahaas waa nagii soo marnay lama dhihin waqaca kada fanazlat haadihi alaaya markaas waxay weeye macnaheedu arrintaanoo taagana aayadda soo degtay wey haddii la yidhahdo sababu nusuuli haadihi alaaya kadana arrintaanoo taagana aayaddu soo degtay wey laakiin haddii la yidhaahdo nasalad haadihi alaayatu fii kada oo fii la adeegsado waxa weyan aayaddan macaanida ay ka hadlaydo tanaa ka mida wey waana sax waa ka hadlay shaki male inay ka hadlay marka macnahaas waa inaad ugu laabataa kitaabkii xaggaha marka haddii la yidhaahdo maalinkii markii mubaarasadu dhacday ay soo degto waxaa imaanaya suuraddan aan ku jirna suuratulxaj waa suuradee ma makiya mise waa madani markaa waa madani saasaa soo baxayda sooma waa madani suuraddana waa suuradaha ay mufasiriintu aad iskugu khilaafeen ma madaniya mise waa maki cabdullaahi ibni cabbaas iyo cabdullaahi ibnu zubayr labadaasu waxay yidhahdeen suuraddan suuratulxaj waa waxa weeyaan madani suuratulxaj waa madani madiinay ku soo degtay qataada ibnu dacaama wuxuu yidhi waxa weeyaan suuraddu waa madani laakiin afar aayadood waxay ku soo degeen maka makay ku soo degeen makay ku soo degeen oo ka bilaabanaya wamaa arsalnaa min qablika min rasuulin walaa nabiyin ilaas afar aayadood wamaa arsalnaa min qablika min rasuulin min nabi waa noo imaan doonta laga bilaabo aayaddaas ilaa afar aayadood waxay ku soo degeen maka inta kalena madiina kusoo degtay inta kalena madiina kusoo degtay qowl kalea jira oo leh waxa weeyaan saddex aayadood maahna inta kale makay kusoo degeen saddex aayadooda ka bilaabanayda haadaani khasmaani ikhtasamuu saddex aayadooda ka bilaabanayda ee ku soo degtay madiina inta kale waxay ku soo degtay maka laakiin qowlka aayadda marka la fiiriyo suuradda siyaaqa ay ku socoto qowlka waxaa xoog badan oo daahirka u eg inay suuraddu tahay suura madaniya suura madaniya marka laga reebo afarta aayadooda ka bilowda wamaa arsalnaa min qablika min rasuulin walaa nabiyin ila idaa tamanaa alqa shaydaanu fii imniyati marka laga reebo aayaadkaas oo ayagu noo ku soo dego ay suganta inay ku soo degeen maka waxa weyan inta kale waxay ku soo degtay waxa weyan madiina daahirka saasee xoog badan waana sida cabdullahi ibni cabbaasna laga wariyo cabdullahi ibni zubayrna laga wariyo qataada ibnu dacaamana uu yidhi isagaa afartaas aayadood waxaa soo istatnooday waa qataada ibnu dacaama qaala tacaala ilah wuxuu yidhi haadaani marka haadaani waxaad ku ishaare waxa weeyaan laba fariiqa laga soo hadlay fiiri laba fariiqa laga soo hadlay waxaa laga soo hadlay waxa weeyaan dadka kaiirun min annaas oo ilaahay u sujuuda iyo kaiirun min annaas oo xaqa calayhi alcadaab labadaas kooxoodso lama soo sheegin haadaanida ayaaba ku ishaaray marka dadkii labadaas ku kala go'ay dadkii labadaas ku kala go'ay haadaani marka waxaa lagu ishaaraa kaiir min annaas oo ilaahay u sujuuda waa qasmi u taagan inay xaqa ilahay u gargaaraan inay diinullahi u gargaaraan waxa weeyaan kaiirun xaqa calayhi alcadaabuna waa kaiir waa fariiqa u taagan inay nuurka alla damiyaan ila wuxuu ihi subxaana haadaani labadaas aan soo sheegno aayadda hore lagu soo sheegay khasmaani laba dooday weye labadaasoo ikhtasamuu doodeen fii rabbihim fii diini rabbihim rabbigood diinkiisay ku doodayen qola waa taagan tahay waxay leeyihin alla keliyaha la caabudaa kitaabkiisa keliyaha dastuur noqonaa maya wax kale ma jiraan qolana waa taagan yihiin waxay leeyihin kallaa kufrigaa socona dimuqraadiyaddaa soconee kitaab qofka lagu arkaana mujrim dembiilaa wey sidaasayna u taagnaanayan labadaas fariiq maxaa yelay janno iyo naana laba kooxood kala rabo sidaasay u taagnaanaya fariiq u gargaaraya kufriga iyo dimuqraadiyadda iyo fariiq u gargaaraya laa ilaaha ila allah maxamedun rasuulullah sidaasaa taagnaanaya waxaa taagnaanaya in ilxukmu ilaa lilah xukunka allah iskale dad u taagan iyo koox u taagan alxukmu lishacb xukunka shacabka iskale ayagaa doorana xukunkooda wixii lagu xukmina ayagaa loo codayna war xukunkan ma rabtaan mayn ku xukunnaa sharcigan haa waa rabnaa khalaas ayagaa doorta waa sharci war ma rabtaan maya ma rabno waa laga dayna oo aan weliba dhab ahayn oon xataa saasoo sax aan ahayn ee la rabo in lagu qasmo marka nuucaas wey khasmaani wey haadaani labadaanu khasmaani laba doodeen weeye labadaasoo iqtasamuu doodeen fii rabbihim fii diini rabbihim rabbigood diinkiisa ku doodeen labadooda markaa abaalkooda kala arag marka labada dooday abaalkooda waa inaad kala adagtaa waxaa la hormarinaa qolada u taagan nuurka alle inay damiyaan ila wuxuu yidhi subxaana faaladiina kuwa kafaruu gaaloobay qudicad waxaa loo gooyey lahum kooxdaas hiyaabun dhar khamiisyaala loo jaray la-eg oo maar la dhalaaliyey ah dharkaasoo min naarin naar xaggeed ka ahaaday yusabu waa la shubaa min fawqi ru'uusihim madaxyaalkooda korkooda alxamiimu biyo kulula lagu shubaa kooxdaas waxa weeye waxaa loo jaray khamiisyaal mar ayaa loo jaray macnaheeda naaraa dhar looga dhigay wey naar ayaa dhar looga dhigay yusabu waa la shubaa min fawqi ru'uusihim madaxyaalkooda korkooda waxaa lagu shubaa alxamiimu biyo kulul oo la karkariyo kulaylka meesha ugu dambeeye gaaray yusharu xaal la dhalaalinayo ama la shiilayo bihi bisababi alxamiim biyaha kulul sababtood ayaa waxaa la dhalaalinaa maa fii buduunihim wixii caloolahooda ku sugnaa oo mina shuxuumi ah xayrtii caloosha ka buuxday ee xaaraanta ka dhalatay iyo lexaasinta ayaa lagu dhalaalina la shiila marka wax alla wixii calooshaas ku jiray ee xayr ah ee beer ah ee keliya ah ee beerkayale ah ayaa la dhalaalinao la shiida marka lagu shubo nacuudu bilahi minha yusaru xaal la dhalaalinayo ama la shiilayo bihi bisababi alxamiim biyahaas kulul sababtood maa shay fii buduunihim caloolahooda ku sugan iyo waljuludu maqaarada maqaarkanaba la dhalaalina maqaarkuna waa shiilma isna waa dhalaala walahum waxaa u sugnaaday maqaamicu garuumo ula burar ahoo madaxa lagala dhacayo ulahaasoo min xadiidin bir ka samaysan maqaamic waa jamcu miqmaca maqaamic waa jamcu miqmaca maxaa loola jeedaa saddex qowlay mufasiriintu leeyihi jeedallo bir ah iyo ula garuume ah iyo burusyaal dube ama burusdhe waa midka lagu kawiyo laakiin waaa waxa weeyaan haddii la yidhahdo dube oo bir ah hadde dube aan bir ahayn umaba jiro marka min xadiidin maadaama la daba dhigay waxaa ka fiican in la yidhahdo jeedallo bir ah ama la yidhahdo ulal burar ah oo bir ah maxaa haddaad tidhahdo dubeyaal oo bir ah de dube aan bir ahayn uma jiraba soo ma jeedo dub oo dhanaada bir ah marka dube bir ah laakiin mufasiriinta gabal waa maray walahum waxaa u sugnaaday maqaamicu garuumo ama ulal burar ah oo min xadiidin bir ah oo madaxa lagala dhacayo kulamaa mar kasta oo araaduu ay doonaan an yakhrujuu inay ka baxaan minhaa naarta min amin min ajli qamin murugood iyo kurbo daraaddeed uciiduu waa lagu celiya fiiha naarta dhexdeeda fudayl ibnu ciyaad oo a'immadii hore ka mid a wuxuu yidhi wallaahaysan ayagu damci karin inay baxaan sababtoo say ku baxaan ayaga gacmaha waa ka xirxiranyihin lugahana waa ka katiinadaysanyihin laakiin waxa weeyaan naarta horaceedaa hoos uga dhacaya markaasuu tuura markay afka marayaan isleeyihin amaadba banaanka ku dhacdaan ayaa malaa'igtii marka loo xil saaray madax uga dhifanada garuumadaas saas weeyaan ee ayagaa soconayo baxa isle maba ahan holaca naarta ayaa waxa weyan tuuraya holacaas markuu tuuro oo iridda kusii dhow yihiin ayaa malaa'igtu marka buruska madaxa uga dhifanaysa nacuudu billahi minha ilaa wuxuu yidhi subxaana waduuquu cadaab alxariiqi waxaa leedaha waqiila lahum waxaa lagu leeyahay marka inta lagu dhufto duuquu dhadhamiya cadaab alxariiqi cadaab adduda marka madaxa looga dhifto hoosna cadaab ka soo tuuray oo ay holcaan a qalbigana laga dila marka siday korka uga holceen aa la leeyahay dhadhamiya cadaab waxguba bixiduma jirteen bannaanna laydin tuuri maye kuwaasu waa fariiqii u taagnaa inay waxa weeyaan u gargaaraan kufriga oo ay nuurka alla damiyaan haddana fariiqii u taagnaa inay ilaah u gargaaraan ayaa rabbulcaalamiin sheega abaalkooda ilah wuxuu yidhi subxaana ina allaaha alle ina allaaha alle yudkhilu waa gelinaa aladiina dadka aamanuu xaqa rumeeyey wa camiluu camal falay assaalixaati acmaasha wad wanaagsan jannaatin beerageeda lahu gelinaa beerahaasoo tajri ay qulqulayso soconayso min taxtiha hoosteeda alanhaaru webiyaal yuxallowna xaala lagu qurxinayo loo labisayo fiihaa jannada dhexdeeda min asaawira min asaawirada waxaa laga sifaynaa mafcuul maxduufa yuxallowna xaal la qurxinayo fiihaa jannada dhexdeeda xuliyan bilado biladahaasoo min asaawira jijima ah jijimahaasoo min dahabin dahab ah iyo wa lu'lu'an luul waxa weeye waa jawhar cad oo qurux badan iyo wa lu'lu'an luul ayaa lagu qurxinaa wa libaasum dharkooda fiihaa jannada dhexdeeda xaalay ahaadeen xariirun waa xariir wahuduu waa la hanuuniyey fariiqaas mu'miniinta ilaa dayibi kii wanaagsanaayaa lagu hanuuniyey min alqowli xaala uu yahay hadal wahuduu fariiqaas waa la hanuuniyey ilaa siraadilxamiidi allaha la mahdiyo waddadiisa lagu hanuuniyey allah subxaana wa tacala markuu nooga soo warramay ahlu naarkii xaaladoodii ilaah baan ka magan galnay inaan ka mid noqonne iyo cadaabka iyo ciqaabka ay la kulmeen iyo katiinadaha iyo dharkoodii oo naar laga tolay ilaa wuxuu noo sheegayaa waxa weeyaan fariiqii khasmiga ahaa ee kooxdaas ka soo horjeeday ee ilaah u gargaarayey abaalkooda iyo dharkooda ayaa ilaahay noo sheegaa ilaa wuxuu yidhi subxaana ina allaha alle yudkilu waa gelinaa aladiina dadka aamanuu xaqa rumeeyey wa camiluu camal falay asaalixaati acmaasha war wanaagsan jannaatin beerageeda lahu ilaahay gelinaa beerahaasoo tajri ay soconayso oo qulqulayso min taxtiha hoosteeda ay min taxti ashjaariha wa qusuuriha geedaha iyo saraha hoostooda alanhaaru webiyaal ay qulqulayaan yuxallowna xaalo lagu qurxinayo oo loo labisayo fiihaa jannada dhexdeeda xulliyan bilado biladahaasoo min asaawira jijima ah waxaa weya dadkiiya xataa gacmihiiyaa la gashanaa jijimo jijimahaasoo min dahabin dahab ah adduunka waa ka xaaraan ragga dahabku laakiin dadkii adduunka amarka alla qaatay aakhiro waxa weeyaan waa loo labisaa iyo waluluan waluluanta waxaad ku cadfayda xuliyanti aan soo qadarin mafcuulkaad ku cadfayda waluluan luul jawhar qurux badan taas ayaa loo labisaa loogu qurxinaa wa libaasuhum dharkooda ahlu jannaha fiiha jannada dhexdeeda xaalay ahaadeen xariirun waa xariir akira xariiray ku xihanayaan mid jilicsanay xihanayaan mid ad adagna waa ka kormarinayaan mid ad adagna waa ay ka kormarinayaan marka idan marka qofka banu aadanka waxaa la rabaa oo caqliga leh inaad adugu un laba mid doorato yaa inaad waxa weeyaan dhar ka sugto in maar la dhalaaliye jahanamo lagaaga dhigo qamiis korkana biyo kulu lagaaga shubo ee calooshaada dhalaaliya garuunna madaxa lagaala dhaco ee aad sidaas ku waarto iyo inaad dahab xirato iyo luul xariirna ilaahay dharkaaga dhigo mid walban lagu waarayo labadaan in qof un kala doortaa meesha u taalla ya marka inaad waxa weyaan calaq xun oo waxa weyaan xoogaa shilin yar iyo dollar yar aad dartiis aad naar u shaqaysataa caqli saliim wuxuu keeni kara ma ya ood isku dhega tirto ood isku dhega tirto oo tira meme adduunya awalba waxaa loo joogay xoogaa dhaqaalo iyo mulki mulki iyo maal adduunya loo joogay anigu maalkiina wahaya mulkigiina wadadiisiaan kusii socdaa ya mulkigu iyo maalku makaa celinayaa jaxiima hadda maanta ilahay uga cabso waxa weeyaan adduunyo raadin waxa weeyaan yaysan naarta jahanama kaa tuurin oo qarkaa ridin yay kaa raadin waxa weeyaan dhibaato ma leh haddaad diintaada haysato wax kastoo adduunka kusoo maraa dhib maaha mar haddaad diin haysato laakiin haddaad diin weydo wallaahan raax agtaada oolin wax kastoo lagu siiyo wax kastoo lagu siiyo marka yaan dareen laawaha noqon ilaa wuxuu ihi subxaana wahudduu mu'miniinta waa la hanuuniyey ilaa dayibi midka wanaagsana lagu hanuuniyey min alqowli xaalu hadal yahay waa keen waxa wanaagsanoo hadalkaa waa maxay xaafid ibnu kaiir wuxuu maray hadalka jannada markay galaan waxaa lagu hanuuninayaa hadal oo maxaa ka mid a inaysi salaama taxiyatun fiiha salaam wlmalaa'ikatu yadkhuluuna calayhim min kuli baab salaamun calaykum bima sabartum fanicma cuqba daa laa yasmicuuna fiiha laqwan walaa tahiima ilaa qiilan salaaman salaama salaamun qowlan min rabbi raxiim waxa weeyaan ayagii salaam oo isi salaamayaan malaa'igtu waa u soo gala waa salaame rabbulcaalamiin xaggiisa salaama uga imaane hadal dhible maqli maayaan kaasaa lagu hanuuniyey saasuu u fasiray macnahaas macno labaadu haddana sheegay laakiin kuma cad aayadda macnaha dambaa sii cadaan badan oo ah waxa weeyaan qowlka dayibkaah oo lagu hanuuniyey waa adduunka laa ilaha illa allah muxamad rasuulullah qowlka dayibka oo lagu hanuuniyey wahuddu waa la hanuuniyey ilaa dayibi kii wanaagsanaayo lagu hanuuniyey min alqowli hadal xaalu yahay waa tawxiidkii waa tasbiixdii subxaana allah walxamdu lilah laa ilaha illa allah allahu akbar taas weeye taas weeye waxa lagu hanuuniyey taas adduunka ilaahay kugu hanuuniya tawxiidka iyo tasbiixda iyo adkaarta xaqaaheed taasaa waxay ku gaarsiinaydaa waxa weya raaxadaas iyo nimcada lagu waaro sidaasaana daahira macnahaas dam adduunka intii la joogaa lagu hanuuniyey wahudduu waa la hanuuniyey mu'miniintan jannada galay adduunka intay joogeena la hanuuniyey ilaa siraadilxamiidi allaha la mahadiyo waddadiisa lagu hanuuniyey macnaheeda waa maxay waxay aayaddan dambe ka warramaydaa aayaddan hore abaalka lagu sheegay wax lagu mudana aayaddaas abaalka lagu sheegay waxaa lagu mudanayaa waa adduunka in ilaahay kugu hanuuniyo qowlka sawaabka waa adduunka ilahay inuu kugu hanuuniyo dariiqa xaqa ah oo dariiqa nabi maxamed ah sala allahu calayh wasalam qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi ina aladiina kuwa kafaruu gaaloobay oo wayasuduuna jeediya can sabiililaahi jidka ilaahay dadka ka jeediya waalmasjid alxaraam masjidka xurmada leh dadka ka jeediya alladii masjidulxaraamkii jacalnaahu aan ka dhignay linnaasi dadka mafcuulkii labaada maxduufa jacalnaahu aan ka dhignay mansakan meel xoolaha hadyiga lagu qalo linnaasi dadkaan uga dhignay sawaa'an xaala uy ku sinsiman yihiin alcaakifu midka negi fiihi xaramka dhexdiisa ku negi iyo walbaadi midka imaanaya socotada ah waman yurid qofkii doona fiihi masjidu xaraamka dhexdiisa ku doona biilxaadin xumaan iyo leexasho biilxaadin leexasho qofkii doona bidulmin bisababi dulmin gardarre sababteed nudiqu qofkaas waan dhadhansii doonaa min cadaabin cadaab cadaabkaasoo aliimin mu'limin jirka xanuujiya wallahu subxaana wa tacaala aclam sal allahu wslama wbaaraka calaa nabiyina muxamed